baarlamaanka kumeelgaarka ee soomaaliya wuxuu go-aamiyey qodobada soo socda kuwa wuxuu leeya waa in lagu dhaqmaa sharciga badda soomaaliyeed ee soo baxay labo hay-adaha dastuuriga ah ee kumeelgaarka ah ee dalka sida baarlamaanka xukuumadda iyo madaxtooyada midkoodna awood uma laha wax ka bedelka dib u eegidda iyo ka wada xaajoodka xuduudaha badeed hawada iyo dhulka soomaaliya qodobka saddexaad waxaa la buriyey dhammaan wax alla wixii heshiisyo ahaa wixii heshiisyo iyo sifgarad ahaa ee heer caalami ah ee la gaaray xilligan kumeelgaarka ee lala galay dowlado shirikado ururo iyo shakhsiyaad oo ku aadan badda soomaaliya kana dambeeyey bishii janaayo kii ayagana waa la buriyey waa la laada haye waa la laada saxwa okay maya sharci saasaa la yidhaha qodobka afaraad xadgudub kasta ama gaboodfal kasta oo wax loogu dhimaayo xuduudaha jamhuuriyadda soomaaliya beriga badda iyo hawada sare waxaa loo qaadanayaa inuu yahay duulaan bareer ah oo lagu soo qaaday madax banaanida siyaadada iyo midnimada jamhuuriyadda soomaaliya qodobka shanaad xukuumad walba oo dalka maamulkiisa loo idmado waxaa la farayaa inay go-aankan gaarsiiso dowladaha dariska ah hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa iyo urur goboleedyada ay soomaaliya xubinta ka tahay qodobka lixaad cid walba oo ku xasilayso go-aankan waxay gelaysaa dembi ah khiyaano qaran
sidaas laftirkeeda waxaa qaban go-aanka golaha qaramada midoobey kun sideed boqol konton iyo koo kirdigiisu yahay ee soo baxay lixi tobankii deseembar labada kun koob iyo toban kaasoo caddaynaya qarannimada soomaaliya inay tahay muqadas koo dhulkeeda aan la kala meydin karin laba saddex inay tahay qaran madax banaan oo xor ah afar midnimadeedana inay muqadasta kuga xujinaya jamiiinka marka waxaan leedahay arrintaas iyada intii ku xadgudubta waa weerar bareera oo laga soo jeedo midnimada siyaadada iyo midnimada qaranka soomaaliya
tirada soo xaadirtay saddex boqol soddon iyo shan mudana waaye sharcigaas waxaa ogolaatay saddex boqol soddon iyo shan wax diiday male wax ka aamusayna male sidaasuu sharci ku yahay aana lagu shaqaynaya hadduu ilaah yidhaahdo shirkan waa noo xira